maamulka dugsiga hoose dhexe sare ee buundoweyn ee magaalada beledweyne ayaa maanta xaflad sugutina u qabtay sideed iyo toban arday oo ka baxday dugsiga sare munaasabad oo si heer sare loosoo agaasimay ayaa waxaa ka qayb galay maamulaha dugsiga hoose dhexe sare ee buundoweyn ustaad cabdifitaax maxamed cusmaan jarjar maamul ku-xigeenka jaamacadda greenhope injineer liibaan aadan cumar maamulaha guud ee jaamacadda balasma faraceeda beledweyne ustaad cabdinaasir wabar waalidiin macalimiin iyo guud ahaan ardayda dugsiga maamulaha dugsiga hoose dhexe sare ee buundaweyn ustaad cabdifitaax maxamed cusmaan jarjar ayaa ka warbixiyey marxaladihii ay soo mareen ardayda runtii aadaan ugu faraxsanahay waa markii ugu horeysay ee iskuul buundaweyn ee arday foonfoor eh sanadkan imtixaanka wasaaradda waxbarashada u fadhiisanayaan waa waa arrin guul leh ilaahaan mahaddaas iska leh nagu soo guuleysiiyey intaas aan soo wadnay ku dhabar adeegnay runtii ilaahay waxaan ugu rajaynayaa insha allah siday maanta u faraxsan yihiin maalinta imtixaanka u fadhiisanayaan iyo maalinta imtixaanka la soo dhajiyo la dhahay tobanka hore aad ka mid noqoteen ayaan rajaynaa insha allah ilaahay ugu rajaynaa inaad guulaysataan guushaasna waxaa idinka xigta dadaal qofka markau dadaalo ayuu guulaystaa laakiin haddaad fadhiisatid oo jiifatidaada waxba aadan akrinin ma guulaysanaysa marka dadaala insha allah waddada way dheer tahay socod badanaa idin sugaayo qofka markay waddada dheer tahayna waxaa la rabaa buraashadiisa iyo biyihiisa iyo wixii isticmaallaa inuu hore usii qaato marka idinkana ha fadhiisanina inaad dadaashaan isku daya insha allah intaasoo malaayiin oo arday oo soomaaliyeed ayuu tartan inagala dhexeeyaa qaar ka mid ah marjarabtii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey waxaa dhabar adeegteen xilli adag ee u baahneed in la garab istaago iskuulkan waa iskuul qadiimi ah waqti adag soo shaqeey maadaama soo saarteen dufcaddii koowaad waxaad leenahay jasaaka allah waa mahadsantihiin jaamacadda balasma waxayd leedahay hambalyo hambalyo hambalyo waxayd leenahay jaamacadda balasma kusoo dhawaada gacmo furan waxayd ii haysaa fursado waxbarasho waxayd ii haysaa kuliyada oo u qalataan dhammaan waxaad leenahay soo dhawaada jaamacadda balasma waxay maanta qayb ka tahay dabaaldeggiinna waxay qayb ka tahay farxaddiinna waxay garab taagan tahay arday kasta oo halkaa ka baxay ee ka qalan jebiyey iskuulka hoose dhexe sare buudaweyn ka jaamacad greenhob ahaan waxaa maanta farxad weyn inoo ah inaan dafcadda koowaad ee dugsiga hoose dhexe sare ee buundaweyn aan kala soo qayb galno xafladda sagootinta ee foonfoorka waxaan marka hore ugu hambalyaynaynaa iskuulka hoose dhexe sare ee buundaweyn iyo maamulkiisa iyo macallimiintiisa juhdiga adag ee ay soo geliyeen ardayda maanta dhammaysanaysa dugsiga sare ee foonfoorka waxaan aad ugu hambalaynayaa ardada qiimaha badan ee juhdiga iyo dadaalka adag la soo geliyey waxaan leeyahay macallimiintii iyo maamulkii idinku soo dhabar adeegtay u mahadceliya oo dhaha jasaakumullahu khayran sababtoo ah waxaan dareemaynaa magaaladan beledweyne iyo marxaladaha ay soo martay in arday foonfoor oo maanta soo gaaro weliba xafladdii sagootinta aheed loo dhigo waa wax weyn oo aan sahlanayn marka macallimiintii iyo maamulkii oo ugu horreeya ustaad cabdifitaax oo aan si aada u aqaano oo ah macallin iyo maamul dhabar adag oo aad ugu soo dadaalay juhdina soo geliyey maantoo kale waxaa farxad gooniyay u tahay oo waxay ku faraxsan yihiin munaasabaddan markay arkaan annagana si gaara waa idinkaga qayb qaadanaynaa waan idinkula hambalyaynaynaa hadduu ilaa raali ka noqdo sidoo kale waxaan rabaa inaan idinkugu duceeyo maadaama maanta hambalyadii ugu horeysay aad joogtaan waxaa idin sugaya imtixaankii shahaadiga ahaa imtixaankaana waxaan ilaahay idinkaga baryaynaa ka jaamacad gelin hoob ahaan inuu ilaahay idiin fududeeyo sida maanta aad u faraxsan tihiin maalinta afar iyo tobanka waxaa bilaaban doona imtixaankii dugsiga sare ee wasaaradda waxbarashada imtixaankaa markuu dhammaadana waxaan rajaynaynaa dugsiga hoose dhexe buundaweyn dafcaddiisa koowaad inay dhammaantood ilaahay uu ku wada guuleeyey imtixaanka oo ay wada baasaan jaamacaddan greenhob oo maanta idinka soo booqannay oo aan xafladda idinkugu imaannay waxaa la asaasay labada kun iyo lixdii xaruntan beledweynena waxaa laga furay labada kun toban iyo toddobadii sidoo kale iskuulkan buundaweyn waa iskuul fac weyna ka jaamacad greenhob ahaan waxaan kula faraxsannahay guusha ay maanta soo gaareen waxaan la garab taagannahay wax walba oo ay u baahan yihiin hadduu ilaa raali ka noqdo sidoo kale waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u hambalaynayaa ardayda foonfoorka ah ee maanta ka aflaxaysa ama dhiganaysa xafladda sagootinta ah ayagana waxaa leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo imtixaankan ilaahay ha idinku guuleeya insha allah qaar ka mid ah ardayda maanta loo qabtay munaasabadda sagootinta ayaa raadiyo beerulo u sheegay in ay ku faraxsan yihiin in ay soo gaaraan heerkan anigoo magacayga ku bilaabaya faadimo cali muuse ee ka mid ah ardayda iskuul bundaweyn Een, ilaah mahad iskale oo inoo suurageliyay inaan xafladan quruxda badan aan qabsano Mm, sidoo kaleeto waxaa rajeynaa imtixaanka inuu ilaahay ee, natiijo fiican aa ka gaari doono insha allah waayahay halkay ugu mahad celinaysaa
halkan waxaa ugu mahad celinayaa ilaahi subxaana watacaala ka sokoona waalidiinteeda ee igu soo dadaashay in badan iyo macalimiinteena waxaa rajeynaa inaa natiijo fiican ka heli doono insha allah bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah magaceed muumin saalax cabdulaahi kana mid ah ardada dhigata iskuul boondaweyn khaasatan galas koonfoor ee aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta xalfaddii aan goobjoogaha ahay marna howlwadeenka aan ka ahay khaasadanna kana mid ahay ee aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay heerkaan maanta aan soo gaari ee waxaan la soo gaarsiiyey macalimiinteena maamulkeena iyo waalidiinteena wallaahi dareenkeeda lama soo goobi karo farxaddeeda aad ay u sarreysaa maanta maadaamaan ahay dafcaddii koowaad ee iskuul boondaweyn khaasatan galas foonfoor waxaan ee, imtixaanada ka rajaynaynaa natiijo wanaagsan oo aan ku farxno dhammaanteen inay ku farxaan dhammaan maamulka macalimiinta walaahi dareenkayga lama soo koobi karo walaahi imtixaanka dowladda waxaa ka rajeynaya inaan kaalmo fiican ka keeno insha allah halkan waxaa ugu mahad celinaya horta markooda ilaah baa mahad iska leh alla ka sokoo waalidiinteeda macalimiinteeda sharafta leh iyo maamulka mahad u celinaya ilaah khayr ha siiyo dufcadan waa dufcadii koowaad ee ka aflaxda dugsiga hoose dhexe sare ee bundaweyn ee magaalada beledweyne tan iyo markii la aas-aasay